Beeralayda ku nool deegaanka Shabeelow ee gobolka Hiiraan ayaa bilaabay tacbashada beeraha kadib saameyntii ay ku yeelatay fatahaadii ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Fatahaadii ayaa saameysay dhammaan dalagyadii ka bixi jiray beerihii uu webigu ku fatahay. Cilmi Dugow, guddoomiyaha iskaashatada beeralayda gobolka Hiiraan iyo qaar ka mid ah beeralayda deegaanka Shabeelow ee gobolka Hiiraan ayaa ka waramaya tacbashada ay bilaabeen.
annagu waxaan nahay beeraley gobolka hiiraan ka jirto oo maaragtay wax soo saarkana aan marnaba ka caajisin hadday tahay biibaxo iyo hadday tahay maaragtay biibaxada markay ka baxdaba intaba waxaan isku xilqaannaa in wax soo saarka sanadkan uuna baaqan marka maanta waxaan joognaa beerihii oo kambaniga kulmiya siid oo yacni mataqaanaa tayaanta abuurka loogu talagalay marka hadduu alidma beertan hadda waa beertii biibaxada ay ka- ka badbaaday oo maaragtay galley iyo masago iyo digir intaba isugu jirta marka hadduu alla idmo een, beertaani waa taasaa yacni xilligii oo tacabka rasmiga ahaa ayaa la tabcay haddana waxay joogtaa meel aad u fiican konton habeenay joogtaa marka abuurkii eh, macnaha waxay saaranaysaa muxuu ahay sabuulkii een, masagadana insha allahu tacaala mar dhow ayay dhuunqab- dhuunta ku qabanaysaa Een, tan kale een, middan halkan ka muuqato hadda ayaa ayaa la diyaariyey hadda ayaa macnaha biibaxadii kadib aa la tabcaya ayadana insha allahu tacaala ayadana waxaan rajaynaynaa inay mar dhow soo gaarto middan oo kaleeto waxaan nahay beeraleyda gobolka een, waxaan nahay dad aad u samir badan dulqaad badan aanan ka quusan mar kasto inay wax tabcaan een, ay wax soo saaraan marka insha allahu tacaala ilaahayna subxaanahu watacaala wuu nuu garab galay een, waxayna ka mid tahay caqidada aan aaminsannahay oo ilaahay naxariistiisa marna laga muquuto dowladda wasaaradda beeraha iyo hay-adaha een, nagu garab taaganna aad iyo ayaan u mahad celinaynaa beeraha in la tabcado adduunka intaan wax ka doonan lahayn oo wax kale aan u qaylin lahayn inaan beeraha wax ka soo saarno beeraheena aan dhulka aamino hadduu ilaah yidhahdo dal- dalkeena iyo beeraheena iyo barwaaqada ilaahayna siiyey inaan ku nacfino ayaa loo baahan yahay marka nin kastaba beerta iyo howsha uu qaban karo adduunkan intuu wax ka raadin lahaa beeraha aamino oo ha shaqaysto oo wax soo saarto dad kula mid a wax soo saaro adigana kaama horreeyaan oo kaama ficno adigaa lagu baa- loo baahan yahay inaad wax soo saaratid Beeralayda gobolka Hiiraan ayaa waxaa sanad kasta saameyn u geysto fatahaadda webiga Shabeelle ee dhex mara magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaado.